sidii aad warkaba ku maqlayseen banaanbaxyo rabshado wata ayaa tan iyo xalay ka soconayay magaalada hargeysa ugu yaraan laba qof ayaa lagu soo waramaya inay ku dhinteen ku dhowaad toban kalena halkaasi ay ku dhaawacmeen rabshadahan ayaa ka dambeeyey markii xalay lagu dhawaaqay natiijada hordhaca ee xubnaha golaha deegaanka ee hargeysa u soo baxay iyada oo ay taageerayaashana ka tirsan ururka xaqsoorna ay bilaabeen banaanbaxyo rabshado wata taasi oo ilaa maanta ka socota magaalada hargeysa saare cabdi axmed ayaa khadka telefoonka kula xidhiidhay waryahayaga ismaaciil xuseen farjar waxaanay ugu horreynta weydiisay sida ay rabshadahaasi ku bilowdeen
xalay abbaara toddobadii iyo badhkii fiidnimo magaalada hargeysa ayaa guddida degmada ee doorashooyinka u qaabilsan guddiga doorashooyinka ay ku dhawaaqeen natiijo hordhac ah oo xubnaha golaha deegaanka ee degmada hargeysa ah kadib markii ay guddidaasi ku dhawaaqeen natiijada degmada hargeysa oo soo afjaraysay koob iyo labaatan degmo oo doorashooyinku sideed labaatankii bishii hore ka dhaceen guud ahaan somalilan waxaa magaalada hargeysa ka bilowday mudaharaadyo marki dambe isu bedelay kuwa rabshado wata oo ay iskaga hor imanayeen taageerayaasha urur kamida ururadii ka qayb galay oo xaqsoor la yidhaahdo iyo weliba ciidamada ammaanka marka ilaa xalay ilaa saaka rabshadahaasi ilaa maanta way ka socdaan magaalada hargeysa waayahay waxaa nagu maqalaa in rabshadahaasi ay dad wax ka soo gaareen marka tirada dadka ee dhibaatooyinkaasi ay saameynta ku yeesheen ee dhaawacyada ay kasoo gaareen waa imisa
sida uu daqiiqada ka hor v o eda khadka telefoonka ugu xaqiijiyey wasiirka arrimaha gudaha ee somalilan maxamed nuur caraale duur ilaa sagaal qof ayaa ku dhaawacmay rabshadihii xalay ilaa maanta ka dhacayay magaalada hargeysa sidoo kale ilaa laba qof oo dhimasho ah ayaa iyana jira marka wasiirka arrimaha gudaha ayaa arrintaas goordhaweyda xaqiijiyey khasaaraha ilaa hadda inta looga yawa intaas ma rasaas baa ka dhacday gudaha magaalada ooy dadku ku dhaawacmeen
dabcan dhawaaqa rasaasta ayaa la maqlayay oo dabcan rasaasta inta ugu badanna kolba waxaa ridaya ciidamada ammaanka marka rasaasta waa laga maqlayaa goobahan ay dadka meelo kamid aan anigu tegay indhahaygu anigu waxay qabanayeen dad dhalinyaro u badan oo taageerayaasha urka xaqsoor u badan oo qudhoodu taayiro gubaya ama dhagxaan tuuraya halka ciidamada ammaanka qudhooduna ay rasaas ridayeen marka ilaa hadda dhawaaqa rasaasta ilaa goordhaweyda waa la maqlayay laakiin xilligan aan kula hadlayo dabcan waxaad moodaa in wasiirka arrimaha gudduna ii sheego khadka telefoonka goordhowdan ku weydiiyey in rabshadihii ay xilligan istaageen waayahay tallaabooyinka ay dawladdu qaadayso waa kuwo nooceeya haddii wasiirka uu kaala hadlay dhinaca ammaanka dabcan wuxuu wasiirku ii sheegay waan weydiiyey waxaan ku yidhi arrintaa waan weydiiyey laakiin wuxuu ii sheegay inay ku dadaali doonaan oo mas-uuliyiinta inay la hadleen ururka xaqsoor oo uu ku tilmaamay kuwo runtii dalka wakti badan iyo juhdi badan soo gashaday islamarkaana isla afgarteen inay sidii arrintan loo xalin lahaa marka dad kala duwan buu wasiirku sheegay inay kala hadleen arrintan wuxuuna sheegay inay ku dadaali doonaan xukuumaddu dhinaceeda inay ammaanka sugto oo aan taladu faraha ka bixin ururkan xaqsoor waxa ay salugsan yihiin natiijooyinka kasoo baxay doorashooyinka oo ay sheegeen in lagu shubtay eedeemahana waxay u jeedinayaan sidoo kale guddiga doorashooyinka marka eedeemahani ay jeedinayaan guddiga doorashooyinka iyo dowladuba midna ma ka hadleen dabcan guddida doorashooyinku marka laga saaro heer degmo oo ku dhawaaqaya natiijooyinka degmooyinka weli horta guddidii guud ee commishonku kumuu dhawaaqin natiijadii kumeelgaarhka ahayd ee soo afjaraysay ama si rasmiya uguma dhawaaqin inay natiijooyinkii degmooyinka soo af go-een oo waxaa la filayaa maalmaha akfooda inagu soo haya oo beri ka bilaabmaya in ay si rasmi ah uga hadlaan arrimahan oo guud ahaan in natiijooyinkii kumeelgaarhka ahaa ee degmooyinka ay doorashadu ka dhacday ay soo gebagabeeyaan marka xilliga ay hadlaan ayaa la dhowrayaa in ay arrintana ka hadlaan hase ahaatee ilaa hadda horta guddida doorashooyinka si rasmi ah ugama hadlin wasiirka arrimaha gudaha oo aan weydiiyey arrintan oo aan ku yidhi siaad u aragtaa eedaha ay ururka xaqsoor tirsanayaan wuxuu ii sheegay inay tahay arrin u taalla guddida doorashooyinka iyo weliba hay-adaha kale garsoorka inay hadday dacwadu gudbinayaan laakiin ay iyagu qaabilsan yihiin oo keliya dhinaca ammaanka marka waxaad moodaa in xukuumadda ay dhinaceeda ka gaabsanayso oo guddida doorashooyinka la dhawrayaa go-aanka ay ka qaataan ismaaciil ugu dambeyntii guud ahaan somalilan oo dhan natiijada ma la sheegay mise waxaa dhiman haatan gobollo ama deegaano laga yaaba in saacadaha soo socda lagu dhawaaqa natiijada dabcan doorashadan horta waxay doorashadii golaha deegaanka doorashadii ka dhacday sideed labaatankii bishii koob iyo tobnaad ee labada kun iyo labiyo tobanka ka dhacday somalilan waxay ahayd golayaasha deegaanka marka degmo weliba marka ay dhammaato tirinta codadku waa lagu dhawaaqay koob iyo labaatankii degmo ee ay ka dhaceen doorashooyinku dhammaantood waa lagu dhawaaqo xalay hargeysa ugu dambeysay ayaa oo keliya laba arrimood weeye in guddida guud ee doorashooyinku ay ku dhawaaqaan marka hore in doorashadii golayaasha deegaanku si hordhaca ay usoo dhammaatay degmooyinka iyo talabaad oo ah in guddida ururada kala reebaya ay ku dhawaaqaan saddexda xisbi ee ku guulaystay inay noqdaan xisbiyo qaran marka labada arrimoodba waa la dhowraya laakiin degmooyinkii oo dhan dhammaantood waa lagu dhawaaqay wax la filayaana ma jiraan dhinaca kale guddoomiyaha ururka xaqsoor xasan ciise jaamac ayaa ugu baaqay taageerayaashiisa inay xasiloonida dhowraan guddoomiyaha ururka xaqsoor xasan ciise iyo madax dhaqameed kaleeto ayaa saakito qaar ka mida taageerayaasha ururkaasi waxa ay kula hadleen meel fagaar ah haddaba kulankaasi kadib ayaa waryaheena v o a ee magaalada hargeysa ismaaciil xuseen farjar wuxuu waraysi la yeeshay guddoomiyaha ururka xaqsoor xasan ciise jaamac arrimahan dhacay aada iyo aada baan uga xunnahay waxaa se dadka aanu ku nidhi oo aanu dhalinyarada u sheegnay oo aanu ku nidhi ala isdejiyo nabadgelyada alla ilaaliyo midnimada dalka alla ilaaliyo waxaan u sheegnay in ururkani uu ka kooban yahay dadkii ugu lexjaarada badnaa midnimada dadka reer somaliland iyo nabadgelyadeedaba dadkii ugu lexjaarada badnaa dadkii kusoo dhibaatooday dadkii naf iyo maalba u horay xoreyntiisa iyo iyo iyo dhismihiisa ay ka kooban yihiin marka inaan la burburin oo aan la dhaawicin raasamaalkaas rasmiga ah ee dadku ay u aayeen waxase iminka wadanka ka dhacay waxa weeyaan wax aynu ku dheeraan doono waqtiyo dambe oo aynu faahfaahin doono oo aynu tafaasiisheeda u geli doono haddii alla yidhaah marka lasoo koobo dulmi iyo xaqdarro iyo boob doorasho oo aan xishood lahayn oo aan arxan lahayn oo aan gabanayn oo caddaan ah ayaa dalka ka dhacay bari iyo galbeedkiisaba iyo dhexdiisaba oo lahaya markhaatiyadii iyo cadaymihii oo dhan lahayo video baa lahayaa waan gartay arrintaas laakiin guddoomiye xalay laga soo bilaabo ilaa maanta waxa socda rabshado u dhexeeya taageerayaashiina iyo weliba ciidamada ammaanka rabshadahaas ilaa hadda socda maxaad ku macnayn lahayd sideed usoo u aragta adigu waxaan leenahay waa nasiib darro taariikhiya in shacibkii dhallinyaradii raasamaalka ahayd ummaddan oo ahayd oo mudaharaad salmiya samaynaysa oo aan hubaysnayn dalkii ay u dhasheen xorriyaddii ay xaqa u lahaayeen isticmaalaya in xabad lagala daalo aada iyo aad bay nasiib darro u tahay waanu ku cambaaraynaynaa waxa ay ceeb ku tahay ummaddan reer somaliland ee xorta ah ee nabadgelyada jecel ee aan ilaa iminka xukuumaddu aanay erey keliya ka odhan dhacdooyinka foosha xun ee ay dad ku dhinteen ee ay dad ku dhaawacmeen ee iminkana rasaastii aanu halkan ka maqlayno annagoo waxaa kasoo kasoo kicitinay meelaha ay dhallinyaradii u badan yihiin oo la hadlaynay ee lagu bilaabay markii aanu la hadlaynay naga dareereen ayaga oon laba dhowr tallaababa qaadin haddana lagu bilaabay aada iyo aad baanu cambaaraynaynaa waana arrin laga ummadda aanu ku goobaabinayno in ay meel uga soo wada jeedo maxaad khasaare ka ogtiin waxa la sheegaya dhimashadii dhaawacbayna jiraan waxaanu dhalinyarada maqalnay horta mid wuu dhintay ilaa intaanu warkooda hayno dhowrna way dhaawacmeen ilaa iyo lix baa dhaawacmay inta aanu maqalnay rag iyo dumar ba leh waa nasiib darro arrinta tafaasiisha waxyaabaha sababay waanigii idinrin waynu u iman doona haddii alla idhaa bari aad baa loo boobay doorasho looguma talagelin dadka iyo dalka xaggaas allahuma salli calaa maxamed ururkan xaqsoor wuxuu doonaya inuu mideeyo dadka oo markii uu dhismihiisa uu ka qaybgeliyey markii ugu horreysay bariga iyo galbeedkaba galbeedkana saas oo kalea loo boobay waxaad moodaa in dadkii iyo dalkii aanu doonayna inaanu isu keenno la kala dirayo oo la kala kaxaynayo aad moodaa komishanka doorashooyinka arrimahan oo kale dhammaan ma u sheegteen maxaase la meel dhigteen iyaga in badan baanu kala hadalnay in badan baanu hordhignay allahuma salli calaa nabina maxamed waana waana waana lagala xidhiiri doona haddii alla idhaah rag baan ugu talagaloon u samaynay halkaa ku dayn mayno way socon doonta haddii alla idhaah dadkana waxaan u sheegna oonu aaminsanay annagu haddii alla idhaah in aan waxaan dulmiga la yidhaha aanu guulaysan karin in uu dulmigu u xun yahay kuwa dulmiga samaynaya in guuldarradu ay tahay dhinacooda ay tahay annagu xaqaanu xulufo la nahay xaqaana guulaysanaya waanaan ku kalsoonay inaanu ka guulaysan doono haddii alla yidhaah
kaasina wuxuu ahaa guddoomiyaha ururka xaqsoor xasan ciise jaamac oo u warramayey waryaheena v o a ee hargeysa ismaaciil xuseen farjac